أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa maalinimo jimcaha taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay sagaal iyo labaatanka shacbaan kun afar boqol afartan iyo lix kusoo dhowaada warkaa duurnimo idaacadda islaamiga landalus kataa'ib al-ikhbaariya ayaa baahisay kelimad oo amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka jeediyey kulankii wadatashiga ee dhex maray hoggaanka sare ee mujaahidiinta iyo maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka in ka badan soddon isugu jira saraakiil iyo askar murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgallo kala duwan oo ka dhacay deegaano dhaca koonfurta soomaaliya maamulka ridada koonfur galbeed ayaa qiray in weerar khasaare culus loogu geystay ciidamadooda uu ka dhacay duleedka degmada xudur ee wilaayada bakool maleeshaadka murtadiinta ayaa si bareer ah qof shacaba ugu toogtay xeebta liido ee magaalada muqdisho kataab al-ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigayo weerarkii cagmarinta ahaa ee ka dhacay deegaanka ceel ali axmed ee wilaayada shabeellada dhexe wilaayada baay ayaa bogaadisay weerarkii cagmarinta ahaa ee ka dhacay degmada balcad ee wilaayada shabeellada dhexe kulan wadatashiya oo dhex maray mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada islaamiga hiiraan iyo mid ka mid ah beelaha dega wilaayada ayaa kusoo gabagaboobay deegaano ka tirsan wilaayadaasi munaasabad lagu caleema saarayay nabadoon cusub ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada jubbada dhexe bulshada ku dhaqan degmada tiyoglo ee wilaayada bakool ayaa ka faa'iidaystay nadwo diini ah oo lagu qabtay masjidka jaamaca ee degmadaasi الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له
هذا خلق الله
هذا خلق الله هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه
aayadda hada khalqullaahi fa aruuni maada khalaqa aladiina min duunih ee waxyaalo badan oo makhluuqaada intuu allah ka soo sheekayey subxaana wa tacaala baa wuxuu yidhi khalqigaygii waa kan ama kani waa khalqiga alle ee i tusa waxay abuureen kuwa kale ee alle aan ahayn aayaddu waa min aayaati rububiya ama adilata tawxiid ee waxa ay ahlulcilmigu yidhaahdaan
muxuu qur'aanka tusaale ugu soo qaatay guri caracaro إلهي وحو دايك مثل عنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت قرآنكم مورنين لخيط العنكبوت لمورنين خيطك أي كسما يسانا سجوري جيدا وحبول لك مش شاقين لكن جوري جي أي نستيبا وحلقة شاقين ما السبب واللي بفهمتي
maxaad ka taqaannaa cajaa'ibta iyo cibarka ku sugan makhluuqaadka allaah dad iyo duunyo intuba allah tabaaraka watacaala jilaca ayuu abuuray waa makhluuq makhluuq ilaahay ka mid ah oo haddana tabar yar jilacaas marba aniga asaga waxaan ku wada noolayn geed qurac hoostiisa muddo laba bilood ah waxaan fiirin jiray markaa qaabka uu wax u raagsada iyo qaabka markuu socono u socdo iyo markuu soo gadoomayo iyo meesha uu ka tegayo baan inta muddo ah baan fiirin jiray
maxaad ka taqaannaa cajaa'ibta geela ancaamtan xoolay nimcooleyda saddexda sinfeenu naqaano ilaahay idinka dartiin baa loo abuuray waxaana ku yaal dugsi diirsi yacni hubaad ka samaysataan aqalaad ka samaysataan manaafic kalu leeya waa cuntaan qurux baa ay ku leedin markaa markaa cara- markaa soo caraabinaysaan ee guryaha ku soo celinaysaan galabtii iyo markaa foofinaysaan oo maxay ka dhigan tahay
qoriga iyo qalinku qofkii labadan aan ka mid ahayn furusiyatu sayfi wasinaanna kuma jiro furusiyatu alxujati walbayaanna kuma jiro caawiye iyo kaamiyana uma ah yacni dadkii mujaahidiinta hubka qaatayna garab gaashan uma aha culummadii qalinka qaadatayna garabi gaashan uma ahan wuxuuri fa huwa eh, cibun calaa naw'i linsaan bini'aadanka culays korka ka saar waay kaas faa'iida ma laho dhahaya wax faa'iida ma laha.
faa'iida ma lahan waa runtiis
waa maxay cibrada ku jirtaa in lagu fikiro makhluuqaadka allah makhluuqaadka sheegistu allah sheegayo samaawaadkii baan abuuray ardadii waxa u dhaxeeya waa lilcida walcibra saa darteed ahlucilmiga waxay yidhaahdaan allah subxaana wa tacaala adilat arububiya walwaxdaaniya markuu sheego wuxuu ku soo khatimaa adilada noocaasa inta badan ina fii dalika laaayaatin liqowmin yatafakaruun liqowmin yacqiluun liqowmin yu'minuun liqowmin yasmacuun
نحو الإله الواحد الديان في ذلك waxaad barnaamijkan ka bogan doontaan inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan wuxuuna soo geli doonaa saacaddu markay tahay toddobada iyo barka subaxnimo ku celiskiisana waxaad dhegaysan doontaan shanta galabnimo in shaa allah مدعتهم حساب عادل يا سعد من ثقلوا على الميزان يا سعدهم وجنان ربي فتحان
intaasi waxay ahaayeen qodobadii warka ugu door koroona haatana ku soo dhowaada warkii oo dhan kataa'ib al-ikhbaariya ayaa baahisay kelimad oo amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka jeediyey kulankii wadatashiga ee dhex maray hoggaanka sare ee mujaahidiinta iyo maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya ismaaciil salaad guuleed kelimadan oo la daawan karo qadar soddon iyo saddex daqiiqo ah ayaa amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh axmed cumar abuu cubayda xafidahullah waxa uu ka jeediyey kulankii wadatashiga ahaa ee dhowaan dhex maray hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka islaamiga amiirka ayaa kelimadiisa kaga hadlay qadaayaad dhowr ah oo ku saabsan dal iyo dibad waxaana ugu horrayntii u mahadceliyey guddigii soo qabanqaabiyey shirweynihii wadatashiga ahaa ee socday saddex iyo tobankii cishe ee dhowaan ku qabsoomay wilaayaadka islaamiga waxaan u mahad celinayaa guddiga qabanqaabada shirkan socday saddex iyo tobanka maalin isaga oo noo soo dhammaaday sagaal iyo tobanka bisha shacbaan kun afar boqol afartan iyo lix ee hijriyada waxaa goobjoog ka ah shirkan hoggaanka camalka makaatibta gullaadda gobollada waxaana jiraa dhinaca kale walaalo hadda aan halkan fadhin laakiin si kale nagula wadaagay talooyinkooda qiimogalka ah dhammaantiin waxaan idin leeyahay ilaahay camalkiinna iyo juhdigiinna ma dayacayo hawsha aad ummadda u haysaanna الله يدين فضايا وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون sheekh abuu cubayda ayaa soo hadal qaaday kuna dheeraaday ka hadalka qadiyadda walaalihiina filistiin ee muddada sannadkiiyo barka ay xasuuqayeen gaalada yuhuudda sheekh axmed cumar abuu cubayda ayaa muslimiinta walaalihiina ee reer falastiin ugu hambaliyeeyey sabarka yaqiinta iyo geesinimada ay kala hortageen cudwaankii yuhuudda isagoona sheikha uu intaasi raaciyey in arrintan ay noqon doonto mid taariikhda ku waarta oo la daraasiin doono sidoo kale walaalayaal nimcooyinka iyo bishaaraadka uu allaha ummadda ku mannaystay waxaa ka mid ah guulaha waaweyn ee uu allah u soo hooyey walaaliheenna muslimiinta ee ku nool falastiin ehelkeenna reer khaza waxay shan iyo tobankii bilood ee la soo dhaafay muujinayeen gobonnimo iyo hal adayg taariikhda ku waari doona iyo sugnaan lagu diraasayn doono madaarista iyo jaamacadaha sabarkooda yaqiintooda iyo iimaankooda ayaa noqday silaaxa hor istaagay duulaankii yahuudda iyo maraykanka iyagoo reer galbeedkana tusay in gantaallada iyo qumbuladaha ay keeneen talaabiib aysan awood u lahayn inay dadka reer khaza ka barakiciyaan dhulkooda hindisaha trump ee ah in dadka reer filistiin laga barakiciyo khaza waa mid ku yimid quusta yuhuudda iyo maraykanku ay ka joogaan inay xaqiijiyaan xulumkoodii ahaa inay qabsadaan khaza sheekh abuu cubayda ayaa sidoo kale kelimadiisa kaga hadlay duulaanka saliibiga ee gaaladu ay ku soo qaadeen soomaaliya iyo dabadhilifyadooda uu horboodayo xasan gurguurte waxa uu sheekh abuu cubayda si gaar ah u taabtay dhibaatooyinka iyo mahadhooyinka uu murtad xasan gurguurte ku reebay shacabka soomaaliyeed ee muslimka ah saddexdii sane ee uu hayay talada kooxda riddada soomaaliya annaga maanta midkana lagu salladay waad aragtaan nin haamaan ah oo diin dadnimo iyo dhaqanba ka xoobsiibtay danqasho iyo damiirna ka carradan daafica ugu weyn ee riixayana uu yahay marka laga soo tago shahaadaladirnimada hunguri iyo xukun jacayl oo hooyada caanaha iibisa iyo siyaasiga kursiga ku haystaba isku si ula tirsada welihiisa buuxana siiyey gaalada ayaa filna soomaaliya jooga mood iyo moorro wixii uu dalkan lahaa wuu iibsaday hantidii maguurtada ahayd iyo khayraadkii dalka oo dhanna wuu xarashtay idihii dhaqaale ee dalka wuxuu u gacangeliyey dowladda turkiga iyo maraykanka wuxuuna saddexda sano oo waxyar dhiman ee uu joogo xukunka waxqabadkiisa ugu weyn ahaa inuu kontaraktiyo saxiixo kana macaashaantida ummadda muslimka ee soomaaliyeed masraxiyadda ugu fadeexada badan ee uu dhigay dalxaraashe ayaa ahayd siduu abiyi axmed iyo ordogan ugu saxiixay qandaraasyada badda carada ummadda soomaaliyeedna isu raacsiiyey ugu dambayntiina lagu soo afjaray ankara amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh abu cubayda ayaa dhanka kale ka hadlay inuu maraykanku ka niyad jabay fulinta shirqoolladii uu ka damacsanaa soomaaliya kadib markii ay fashilantay dowladda riddadah ee uu tabantaabayey maraykanka ayaa gebi ahaanba ka niyad jabay xukuumadda riddada ee filla soomaaliya kadib markii u ogaaday inay adag tahay in kooxdan tabarta yar ay guulo ka keento dagaalka ka dhanka ah mujaahidiinta howlgalladii ugu dambeeyey ee maraykanku ka waday soomaaliya wuxuu toos ula tacaamulayey maamul goboleedyada mucaaradka ku ah filla soomaaliya taas oo tusaale cad u ah heerka uu gaaray quusta laga qabo kooxdan qaybaha dambe ee kelimadda amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayuu bogaadin ugu diray halyeeyada mujaahidiinta ee dhiiggooda u horreeya koryeelidda kelimadda allaah isagoo uga mahadceliyey dadaalka ay ku bixinayaan halganka ay kula jiraan cadowga allah waxa uu sheekh abuu cubayda si gaara u bogaadiyey jeyshka mujaahidiinta ee ka howlgala gobollada dhexe kuwaasi oo uu sheegay inay ka farxiyeen malaayiin muslimiin ah ayna rajaynayaan in mujaahidiintaasi ay gaaraan guulo waaweyn ugu dambayntii waxaan halkan dhammaan ugu dirayaa mujaahidiinta ku dagaalamaya jidka allah muraabidiinta difaacaya walaayaadka islaamiga iyo ku dhaqanka shareecada allah waxaan leeyahay jazaakum allahu khayra jazaa allah idinkuma hoojin malaha wanaagsan ay ummaddiinna idinka malaysanayso waad jihaadeen waad sabarteen waadna la sabarteen cadowga allaah waadna ka guulaysateen midhaha dhabar adeegiinna waxaa ku hor burburay shirqoollada gaalada sida hirarka oo kale midba mid isu dhaafdhaafayey labaatankii sano ee la soo dhaafay waxaan halkan si gaara ugu bogaadinayaa guusha alle ugu deeqay halyeeyada ka jihaadaya gobollada dhexe kuwaas oo ka farxiyey malaayiin muslimiin ah oo ku nool dunida guudkeeda maanta oo aan idinla hadlayana ku howlan siday ugu farxin lahaayeen walaalahooda muslimiinta ah xumaanta gaalnimadan ugu qaadi lahaayeen maalmaha nagu soo aadan waxaan alle ka rajaynaynaa inuu dhageenna soo gaarsiiyo war farxad geliya dhammaan ummaddeenna muslimka ah in ka badan soddon isugu jira saraakiil iyo askar murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgallo kala duwan oo ka dhacay deegaano dhaca koonfurta soomaaliya faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya xasan cabdiraxmaan abuu xasaan waxaa sii xoogaysanayaa howlgallada lagu naafeynaya cadowga alle ee ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadayaan fariisimaha iyo saldhigyada murtadiinta kuwaasoo geysanaya khasaare kala duwan oo murtadiinta gaaray iyadoo bisha jihaadka iyo cibaadada ee ramadaan ay nagu soo wajahan tahay ayay mujaahidiintu sare u qaadeen howlgallada jihaadka ah ee murtadiinta qudha looga jarayo dhanka bakool waxaa faahfaahin laga helayaa weerarka miin ah iyo mid qarax ah oo shalay maleeshiyaad murtadiinna lagula eegtay duleedka degmada xudur ee wilaayada bakool dhimashada inta la xaqiijiyey waa siddeed murtadow ay ku jireen saddex sargaal oo lagu kala magacaabi jiray caddow xaaji oo ahaa taliya horin madsan kuusow oo ahaa taliya urur sargaal lagu magacaabi jiray caddow aadan same dhaawucuna waa shan iyo toban murtad oo saraakiil ay ku jirto waxaa sidoo kale weeraradaasi isugu jiray kamiinka iyo qaraxa lagu gubay gaari cabdibile ah oo qori dhashiika ah uu saarnaa dhanka banaadir ciidanka mujaahidiintu waxay saacadihii lasoo dhaafay weerar madaafiica ku qaadeen garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho xilli uu halkaasi ka soo degayay abiy axmed ra-iisul wasaaraha dowladda xabishida etoobiya isla banaadir waxay ciidamada mujaahidiintu weerar qaraxa ka fuliyeen fariisin maleeshiyaadka riddadu ay kaga sugnaayeen degmada ka xadha ee magaalada muqdisho waxaana ku dhintay hal askari halka shan kalena ay ku dhaawacmeen shabeellada hoose weerar qarax ah oo mujaahidiintu ay la beegsadeen gaari ay la socdeen mas-uuliyiin ka tirsanaa maamulka riddada ee degmada afgooye ayaa ka dhacay gudaha degmadaas waxaana ku dhintay laba askari oo murtadiinna ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay qarax la beegsadeen laba barkontarool oo murtadiinta nisa iyo kuwa booliska ay kaga sugan yihiin gudaha magaalada baydhabo shabeellada dhexe ciidamada mujaahidiintu waxay weerar qaraxa ka fuliyeen gudaha magaalada balcad waxaana lagu dhaawacay taliyaha booliska degmada balcad murtadka lagu magacaabo xuseen macalin iyo askari ilaalo u ahaa dhanka gedo ciidamada mujaahidiintu waxay laba qarax la beegsadeen guri uu magaalada beled xaawo ka degan yahay guddoomiye ku-xigeenka cusub ee maamulka riddada beled xaawo maxamed isaaq waxaana ku dhaawacmay hal askari oo ilaalo u ahaa isla gedo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weerar ku qaaday saldhigga ciidamada murtadiintu ay ku leeyihiin degmada buurdhuubo ee isla gedo howlgalladan ayaa imaanaya xilli khamiistii shalay ahayd ciidamada mujaahidiintu ay weeraro kala duwan ka fuliyeen gudaha degmada balcad ee shabeellaha dhexe halkaasoo lagu dilay ku dhowaad soddon murtad oo ay ku jiraan saraakiil sidoo kalena mujaahidiintu ay halkaasi ka qanimaysteen agabyo kala duwan oo kuwa ciidanka u badnaa maamulka ridada koonfur galbeed ayaa qiray in weerar khasaare culus loogu geystay ciidamadooda uu ka dhacay duleedka degmada xudur ee wilaayada bakool faahfaahinta warkaan waxaa inoo soo jeedinaya nuur cali warsami abuushayba murtad cabdicasiis laftigareen oo ah madaxa maamul goboleedka al-shabaab dirirka koonfur galbeed ayaa isagoo hadal jeedinayay qiray in khasaare kala duwan oo isugu jiro dhimashay dhaawaca maleeshiyaadkiisa lagu gaarsiiy weerar mujaahidiintu ay ka fuliyeen wilaayada bakool murtad laftigareen ayaa qiray in weerarka ka dhacay duleedka degmada xudur ay ku waayeen saraakiil saraakiil ku-xigeeno iyo askar murtadiin ah aadna ay u damqinayso in saraakiishaasi ay waayaan sida uu hadalka u dhigay isagoo sii hadlayay ayuu weerarkani barakaysan ku sifeeyey mid xanuun ku ah maamulkiisa weeradan oo kale ee saraakiisha iyo askarta lagu leynayana oo uu sheegay inay yihiin kuwo kusoo noqnoqday deegaanada maamulkiisa waxaan halkan rabaa inaan oga diro tacsi ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo maanta dhagarqabayaalkii ay miino ciidan gurmad ahaa oo u socday ciidamada miino loo dhigay la kacday dad qiimo badan oo saraakiil iyo saraakiil xigeenno iyo dableyba ahna ay ku dhinteen kuwo intaasoo kale ahna ay ku dhaawacmeen dhacdadaas oo xanuunka badan yaa dhacday markii dambena dhacdanadaana dhacday waa mar walbaba dhagartooda saasay u taagan tahay hadalka murtad cabdicasiis laftigareen ayaa ku soo beegmaya xilli ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala wilaayada islaamiga bokool shalay ay weerar kamin ah u dhigeen kulyo maleeshaad murtadiin ah oo dhaqdhaqaaqa shaadaldirir ah ka waday duleedka degmada cudur ee xarunta gobolka bokool weerarkaasi qorshaysna ayaa waxaa allaha fadligii lagu dilay toddoba xubnood oo murtadiin ah oo laba ka mid ah saraakiil ay yihiin kuwaasoo magacyadooda lagu sheegay cadow xaaji iyo cadow aadan same halka lagu dhaawacay afar iyo toban kale oo sarkaal uu ku jiro waxaa sidoo kale ciidamada mujaahidiinta goobta ay ku burburiyeen gaari cabdibila ah oo qori dhashiika ah uu ku rakibnaa goobta weerarku ku qabsaday ayayna uga carareen gaariga gubtay cabdibilaha saraakiisha iyo maleeshiyaadka murtadiinta ay ku halaagsameen ayaa la tilmaamay in dhowaan laga keenay magaalada muqdisho kaasoo diyaarad looga soo dejiyey magaalada xudur balse waxay ugu yeereen howlgalkii ugu horreeyey ee la maago in lagu fuliyo gebi ahaanba lagu gubay cabdibilahaasi maleeshiyaadka murtadiinta ayaa si bareer ah qof shacaba ugu toogtay xeebta liida ee magaalada muqdisho cabdiqani maxamed ayaa inoo faahfaahinaya muuqaallo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa lagu arkayey meydka wiil dhallinyaro ah oo maleeshiyaadka riddada gaar ahaan ilaalada xasan garguurta ay ku dileen xeebta liido ee magaalada muqdisho dilka wiilkan ayaa yimid ka gadaan markii xeebta liido ay shalay isku gadaameen ilaalada xasan garguurta oo galbinayay abey axmed oo shalay nasiino iyo damaashaad u tagay xeebta liido xilli uu isla shalay soo gaaray muqdisho maleeshiyaadkan ayaa markii ay yimaadeen xeebta liido waxay dhibaatooyin u geysteen shacabka halkaasi ku sugnaa waxayna halkaasi si bareer ah ugu dileen wiilkan dhallinyarada ah dadkii goobjoogga ahaa ayaa ka warbixinaya sida ay wax u dhaceen
abi axmed darkiis aad dhallinyaro soomaaliyeed qosol in loogu imaado dhiiggooda saas lagu daadiya waxaan damir mala soomaalida wallaahi bilaah ninka saakiska laga soo bax badiisa inuu dabaashaa tago kusoo farxad qaato aa madaxiisa dhiiggiisa madaxaas lagu shubay madaxa xabad laga marso wallaahi bilaah laa ilaaha ila allah wa anna maxamed rasuul waxaan walaa damiir soomaaliya iyo damiir bilaadanimo xataa malaha wallah warwiilkaas hooyada maanta dhashay maxay dareemi kartaa laa ilaaha ila allah wallah waxaasan dhiig waa badde baddeena soomaaliya inna lagu imaado dhiigood loo daadiya wax kale iskhilaafee waa dhinta wiil madaxa wiil xabad nalaagara arrintan oo si weyn looga hadalhayay baraha bulshada ayaa muujinaysa sida xasan garguurta uga go'an tahay in dalkan soomaaliya iyo baddiisaba u gacangeliyo xabashida itoobiya iyadoona ficilkii shalay ay sameeyeen ilaaladiisa ay shacabka soomaaliyeed u muujisay dabadhelifnimada garguurta ee xabashida iyo inay gaartay in shacabka soomaaliyeed loo dilo abiy axmed raaligelintiisa kataab al ikhbaariya ayaa baahisay filin cusub oo lagu soo bandhigayo weerarkii cagmarinta ahaa ee ka dhacay deegaanka ceel ali axmed ee wilaayada shabeellada dhexe walaalka cabdiqaadir rabaani ayaa inoo soo jeedinaya
alkitaab al ikhbaariya ayaa muuqaalkan oo soconaya muddo lix daqiiqa ah ka soo saartay weerarkii dhowaan ka dhacay deegaanka ceyl cali axmed ee duleedka degmada aadan yabaal ee wilaayada shabeellada dhexe halkaas oo lagu xasuuqay maleeshiyaad murtadiin ahaa oo ku sugnaa aagaga hore ee deegaankaas ceyl cali axmed muuqaalka ayaa lagu soo bandhigayaa baktiyada iyo firxadka maleeshiyaadka murtadiinta oo ooda jabsanaya iyagoo lafahooda la baxsanaya iyo mujaahidiinta oo howdka ku baacsanaya cadowgaas gabagabada muuqaalka ayaa filimka waxaa lagu soo bandhigayaa hub iyo zaanad ciidan iyo mid ka mid ah gaadiidka dagaalka ee loo yaqaano cabdibilaha kuwaas oo ka dulbabanaysa raayada tawxiidka ugu dambayntiina hubkan iyo zaanadan lasoo bandhigay waxaa loogu adeegayay salabiyiinta ku soo duushay shareecada islaamka ee waddankeenna gardarrada ku joogta halka maanta hubkaas uu noqday mid loogu adeegayo shareecada islaamka
wilaayada baay ayaa bogaadisay weerarkii cagbarinta ahaa ee ka dhacay degmada balcad ee wilaayada shabeellada dhexe mar kale waxaa faahfaahintan inoo soo jeedinaya xasan cabdiraxmaan abu xasaan isagoo ka qaybgelayay munaasabad ka dhacday degmada buula fullaay sheekh xamse abu jacfar waaliga wilaayada islaamiga ee baay ayuu boogaadiyey weerarkii taariikhiga ahaa ee shalay ka dhacay degmada balcad ee wilaayada shabeellaha dhexe laguna xasuuqay askar iyo saraakiil murtadiinna waaliga ayaa weerarkaasi ku tilmaamay inuu ahaa mid lala helay wadnaha cadowga islamarkaana mujaahidiintu ay bartilmaamaysadeen albaab ku aadanaa magaalada muqdisho ee cadowga ay ka ilaalinayeen shabeellaha dhexe taasi oo waaligu uu tilmaamay in bacdallaahi ay ku timid juhdiga iyo dadaalka ay hoggaanka mujaahidiinta iyo saraakiisha ciidanka ugu jiraan sidii cadowga ay uga dulqaadi lahaayeen dadka muslimiinta ee lagu soo duulay diintooda naftooda iyo hantidooda intaba wilaayada shabeellaha dhexe oo runtii maybu ah maalmooganba mujaahidiinta ku sameeyeen taqadum eedan qiimo badan yageeka maybu ahaa mar kale cadowga lagu taabaday ilbaabkii xamarka aadanaay ilbaabkii xamarka aadanaay magaalada muqdisho ka aadanaay oo haykii manbaci xamar shartaha ku fasaadka ku burqudaay meelaha ku gala fadi wilaayadaasi ya mujaahidiinta geeka jare bixamdi illaahi tabaaraka wa tacaala qadiyadaasee mayna ku siyaasay qiyaadadeeni camalka iyo gaar ahaan maktabka ciidanka jeshka jazaahum allahu khayran inayo ka dhaar ilaahay subxaana wa tacala ballanka la galeen waana iska dhaarsadeen inay muslimiintaasay sidii amninka kanoolada fadeen gaaladaasi gaalnimada iyo wadanna dhulka kudulqaada faday inayo dadaasha walan reeba sheekh abu jacfar waxa uu dhanka kale hambalyo gaara u diray ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgalaya wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe oo allah sabab ooga dhigay in gacmahooda uu ku cadaabo cadowga isagoona ugu baaqay in jihaadka halkooda ay ka sii wadaan may buu ah wilaayada islaamiga abaay may bogaaliyaase horumarka iyo guulaha isdabajooga ah mujaahidiinta ku dagaalama haysa wilaayada shabeellaha dhaxa muslimiinta xanhooye ee inshaanan ilaahayna sababa kuwaale ya bogaaliyaasa wilaayada insha allahu tacaala maylana walaalahaasay markasta garabkiina surugna garabkiinmu noowayaasan insha allahu tacaala biidn illaahi almawla maybu ah taqadumka iyo shaqada isanka jartaan horu wada insha allahu tacaala
waaliga wilaayada islaamiga ee baay oo sii wata boogaadintiisii ku aadaneed mujaahidiinta ayaa dhanka kale hambalyo u diray geesyada tawxiidka ee ka howlgalaya wilaayada islaamiga hiiraan oo iyagana cadowga dhadhansiiyey xanuun aysan marnaba iloobi doonin insha allah may saasoo kale bogaadiyaasha wilaayada jihaadka iyo dagaalada ku socday duleydka degmada buulaburta iyo walaayada hiiraan maylana jazaakum allahu khayran ilaahay garabkii higala subxaanahu wa tacaala maybu aha duruustaasi meeliya ay kusii wada insha allahu tacaala sheekh xamse abu jacfar oo kelimadiisa sii wata ayaa dhanka kale muslimiinta aan ka qaybgelin jihaadka ugu baaqay in gaalada ay habaaraan muslimiintana ay u duceeyaan ducadana ay qayb ka tahay jihaadka kaalin weynna ay ka qaadato
muslimiinta oo aan dahri lqayb han isku dhacayaan inay mustajaabeen ani gaaladana la xabaara oo cadowgii ilaahay la xabaara salaado la ka xabaara mayl arhaayu salaatuleelka la hankaho hamiinkii la xabaara salaad kasta bacdiga la xabaara meel kasta iyo maqaam kasta la ka xabaara saacatulijaabaha la la beegsado la ka xabaara muslimiintana la ducayo ilaahay la baryo insha allahu tacaala qodobkaasi sagaara waan dadaahayo kelimadan uu jeediyey sheikhulwaalid a-sheekh xamse abujacfar waaliga wilaayada islaamiga ee bay kuna aadaneed hambalyada mujaahidiinta ayaa ku soo aaday xilli maalintii shalay ciidamada mujaahidiintu weerar xasminah ay ku qaadeen saldhigyadii xerooyinkii iyo difaacyadii murtadiinta ee degmada balcad ee wilaayada shabeellaha dhexe halkaasoo dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen ku dhowaad soddon isugu jirtay saraakiil iyo askar murtadiin ah sidoo kalena mujaahidiintu ay kula wareegeen saanad ciidan iyo agabyo kale oo cadowgu ay lahaayeen kulan wadatashiya oo dhex maray mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada islaamiga hiiraan iyo mid ka mid ah beelaha dega wilaayada ayaa kusoo gabagaboobay deegaano ka tirsan wilaayadaasi walaalka cazaame carafaad ayaa inoo faahfaahinaya kulankan wadatashiga ay barbar socotay dowladdiin iyo islamarkaana qaatay muddo toddobaad ah ayaa mas-uuliyiinta wilaayada hiiraan iyo hogaanka dhaqanka beesha kulmis oo ka kooban shan jiifo kana tirsan beesha baadicadde ayaa kusoo gabagaboobay duleedka degmada jalalaqsi intuu kulankan wadatashiga socday ayaa waxaa halkaasi ka hadlay odayaasha beesha kulmis iyagoona halkaasi ka jeediyey kelimaad kala duwan iyagoona halkaasi ka jeediyey kelimaad kala duwan waxaana ku talagelaynaa in yacni kitaabkii iyo shareecadii islaamka meeshaan ku ballan qaadnay annagoo beesha kulmis ah inaan ka rur sheegno oon la jaharno oo yacni mataqaanaa ummadda kitaabka alle aan ku dhaqno annagana aan ballan qaadnay meelihiin ka imaanay inaan diinta kor aan u qaadno aan xoojinno oo waxbarashada aan ku dadaalno waxay ballan qaadnayna duu ilaahay inoo kaso waa oofinaynaa الحمد لله رب العالمين ولاية الإسلام كانوا وكما سنتهي قلبي جاينا دين الإسلام كأنه حجنا وان إلى كرون هاي قال هذا أن كبر قاعدة كبر قاعدنا وانو بيرنتهي قلبي وايد الحمد لله رب العالمين إلى هم هاد السجناتي ولاية الإسلام هو أم هاد علينا إلى هير قبل إلى هير دقمه
naqiibka guud ee beesha baadicadde oo ah guddoomiyaha golaha dhaqanka wilaayada hiiraan naqiib yuusuf macalin cabdi muuse ayaa kulanka ka hadlay isagoona la dardaarmay jifada kulmis inaad xoojisaan katiibada la istaajiyey oo la bilaabay oo maanta boorka hortiina ku qoran guutada islow abiikar wabar oo cadowga ilaahay subxaanahu wa tacaala inay dhaawacdo dhib ay u geysato ay iska difaacdo loo asaasay inaad ka mid noqotaan hubkiina aad ku biirisaan maalkiina aad ku biirisaan maanta qabaa'ilada soomaaliyeed waxaa ka soo muuqday qabaa'ilo fara badanaa hub badan bixiyey qabaa'ilo fara badan ayaa geel bixiyey qabaa'ilo fara badan ayaa hubkii iyo wiilkii iyo geeli intaba isku daray nin walbana insha allahu tacaala adduunyada ayuu sharaf iyo aakhiro muxuu ahay janno ayuu ku heli doonaa qabaa'iladaasi ka mid noqda ha ka harina fa jazaakum allahu khayran wa axsan allahu ilaykum kulankan ayaa qayb ka noqonaya kulamada wadatashiga ay la yeelanayso wilaayada hiiraan beelaha muslimiinta ee dega wilaayada taas oo looga tashanayo garab istaagga ku dhaqanka shareecada islaamka munaasabad lagu caleemasaarayay nabadoon cusub ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada jubbada dhexe faahfaahinta warkaani waxaa inoo hayaa cismaan dhuubow xafladda oo ahayd mid si heer sarah loo soo diyaariyey ayaa ka dhacday deegaanka nasiibunde oo hoos taga degmada jilib waxaana ka soo qayb galay culimo mas-uuliyiinta maamulada degmooyinka jilib iyo kamsuume oo ka kala tirsan wilaayaadka jubbada dhexe iyo jubbada hoose salaadiin waxgarad iyo boqolaal qeybaha kala duwan ee bulshada qabiilka jireerweyne waxaana munaasabadaasi nabadoon ku dooranaysay beesha mayaawe oo ka mid ah beelaha qabiilka jireerweyne dadkii xafladda ka hadlay waxaa ka mid ahaa suldaan cabdiraxmaan cali cabdi oo ah suldaanka guud ee qabiilka jireerweyne ayaa la dardaarmay beesha iyo nabadoonka cusub xaflad macnaha beelaha jareerweyne beel kimid ah iyo macnaa nabadoon caleemasaargoyta gaar ahaan beesha reer mayaawo kuwan hadda lisu doorini kuwan hadda lagu guda jiro kuwanna insha allah macnaha la dooro doonyadiilahaydho intaas markaanu kusugudugo beesha maanta gogolan oo qiimaha badan dhigtii reer mayaawo jazaakum allaahu khayra aljazaa dadaalkii oo isinbihiidan ilaahay asinka abaalmariyo beesha macnaa reer mayaawo culumadiye dhallinyaradiye odayaashiye waxgaradshe gebdhooyinyo maamooyinka dhammaan aad iyo aad aan u mahadsantahan marka maylanee nabadoon maxamed cabdow nuur iidle dooratan ama caleema saaratan nabadoonka sii la qaadani marka beesha maylanka rabee nabadoonka meelilanka caleema saari ina lanka dhaafne garabja la roogsudo nabadoonka maylanka baahine kitaabkii ilaahay iyo sunnadii rasuulka ina ummaddan ku hogaamiyo lanka baahin waxaa sidoo kale xafladda ka hadlay culimmada iyo waxgaradka beelaha jireer weyne walaalaha jareer weyne maanta mayan taaginaa caleemasaarkii ama caana shubkii nabadoonka beesha miyaawe nabadoon maxamed cabdow nuur iidle nabadoonka iyo nabadoonnadii kale la doonida dhammaantiooba maylsinku dooniday diin iyo caqiida lisinku doonidi wal kale ma lisinku doonine mar haddii diin iyo caqiida lisinku doonidina maylan baahinyaa dadka diintaas iyo caqiidadaas inay ku hogaamitan maysilane soo dhowaada allah subxaanahu watacaala idinka ajirsiyo dadaalka idinka dadaalan nabadoonka la doonidi nabadoon maxamed cabdi nuur koleeta fadal soo dhowaa waa kalan insha allahu tacaala beeshana maylane nabadoonkan kaalmaya ilaahay kitaabkiisan ka kaalmaya war inteena haddii maanta qoryaha qaadanno oo difaac cadowga ka bilaabno oo baarka iyo wurkooy iyo buulgaduud iyo kismaayo inkalabano iskala goyno imisa intaa meeqa katiiba wa war ogaada ummad meel roogto la dhaho ummaddan keliya jihaadasa ma jir ummaddaana la rabana jihaado maanta qoriga qaado gaal iska dhiciito cadow iska dhiciito jihaadkan bato gaal iska dhiciito la raba maylaya beeshi mayaawo tixilkiisan indhiibtan waa xil aad un culusya sidii wada ogtan ficliyan xilki ma aan xil ani dooridi ilaahay subxaanahu wa tacaala isheeni isina isheentan tuma may raba xilkan ina inka garab galan anigana haddii xilkan indooritan xilka beelaha miyaawa qaayidi sinka aqbali wajazaakum allaahu khayr وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد ugu dambeyn beesha mayaawe ayaa nabadoonka ku wareejisay qori cusub iyo gaari iyadoona inta badan nabadoonnada lagu doorto wilaayaadka islaamiga lagu wareejiyo hub iyo gaadiid bulshada ku dhaqan degmada tiyagolo ee wilaayada bakool ayaa ka faa'iidaystay nadwo diini ah oo lagu qabtay masjidka jaamaca ee degmadaasi habeynta warkani mar labaad waxaa inoo soo jeedinayaa cabdiqani maxamed nadwadan diiniga ah oo labadii habeen ee lasoo dhaafay ka socotay masjidka jaamaca ee degmada tiyeglow ayaa looga hadlayey mawaadiic dhowr ah oo ay ka mid yihiin waajibaadka soomka arkaantiisa shuruudiisa fadligiisa iyo aadaabtiisa waxaana si aada uga faa'iidaystay qeybaha kala duwan ee bulshada tiyeglow waybahan ifoodle beli ramadaanka barakaysanaaytay miyahanin dareerta haddii ilaaha yaro belle ramadaanka fadlo badan balete fadloja mal kooba koro fadlayaasha may kamid ahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wa hedejiyey jamiica alkutub kutubadii samaawigahay dhammaan ilaahay ma hedejiyey belle ramadaanka dhatiye markaan belluun ramadaanka ee fadloga yeelata kutubsiyaas kutubada ilaahay la hedejiyey towraad iyo injiil iyo qur-aanka iyo zabuur iyo suhuufi ibraahiima iyo kulli yowmay la hedejiyey fii hada shahr marka shahar barakaysan bilbarakaysan saas oo kale ilaahay may baa waajibiyey bilin ramadaanka eh calaa jamiici lumam ba ka waajibi ummadaha dhammaan yaa ka waajibi taas may tusaasa bilin ramadaanka ee fadlubadanaantee tusaas ilaahay maaray subxaanahu wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaam kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacallakum tattaquun dadka mu'miniinta eh ilaahay maaray subxaanahu wa tacaala maylisinka waajibiyey soom silanka waajibiyey dadkiisinka horey maaragayto ummadaha dhammabalka waajibi may baa mudintiina inay obsataan markaa bale ramadaanka eh obsi ilaahay baa lagu qaaday walaa la sababna ayaama macduudaatin baa ilaahay eray markaa bale ramadaanka fadija may kamid ahaa annahu sababun limakfirati dunuubi wa takfiiri sayi'aat waybaa sababun haaday makfiro dunuubta dad laku dhaafo iyo sayi'aadkaba yaa sababun haaday maylika weriya abi hurayra radia allahu canhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه رسول صلى الله عليه وسلم مر لانك صوم رمضانك رميو درادين أن صومه إلهي رميو إيو رال أهاشو صنك واجبني رالك إيه إيه أجر أرورسي أجر حسابس oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ajar ani sii doona oo se aaminsiyan rumaysiyin rasuulka sal alla alay wasalam ma eray وغفر له ما تقدم من ذنبه ما إلى ضعفي ذنبياجي هرباء إله سبحانه وتعالى ترتر بابيه فضل رمضان كان سلياكم الأتوى nadwadan ayaa ku soo aadaysa xilli bisha barakaysan ay fooda nagu soo hayso bulshada muslimiintahna ay u diyaargaroobayaan ka faa'iidaysiga acmaasha khayrka ah intii lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan guud ahaan warkii doornimo inta ayaynu kusoo gebagabeynaynaa warka labaad intaan kaga kulmayn insha allah waxaa idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh